aad baan umahadsan tahay maxamed kaafi guud ahaanba haddii aan kaaga waramo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka awdal run ahaantii waa abaar aad u saameysay dadka deegaanada gobolada galbeedka gaar ahaan dadka xeebaha ku dhaqan abaartani waxa ay siiba saameyn ku yeelatay xoolaha nool oo intooda badan u dhimanaya daanla-aan iyo biyo la-aan dadkiina ay haatan iyaguna ay u dhimanayaan gaajo waxay cunaan bay waayeen ceelashii way guraan run ahaantii xaaladda abaareed aad bay gobolka awdal ugu jirtaa qoraxduna aad bay saba kulushahay abaartu waxay soo jiitamaysay tan iyo sanadii labada kun iyo shan iyo tobankii aan kasoo gudubnay ilaa iyo hadda abaartu weli saameynteedu waxbaba laga qaban kari waayey islamarkaana dadkiiba waxay bilaabeen inay soo guuraan oo ay magaalooyinka imaadaan balse waxa ku habsatay dhibaatooyin ah in xoolihii ay raranayeen ay iyaguna ay dhintaan run ahaanta abaar xun baa ka jirta gobolada galbeedka ah somalilan
waa taa nuuc kadiyo abaaraha somalilan laga yaaba inay deegaano badan ka jiraan laakiin haddana deegaanada ugu daran ee abaartu ay saameysay waxaa ka mid ah gobolka awdal oo aada joogto marka waxaan arkaynaa dadkii oo gurmad sameynaya ka waran marka dadku sidii hadda u caawinayaan dadka kale abaaruhu ay haystaan
run ahaantii shacabka ayaa isxilqaamay oo iyagu waxay sameynayaan gurmad ay ugu gurmanayaan dadka walaalahooda ku dhibaataysan gobolka awdal baaqyo kala duwan iyo cudbaahiyeyaal baa gawaarida lagu xidhay magaalada buurama gudaheeday marayaan odayaashii haweenkii dhalinyaradii waa lasu wada xilqaamay cid kastaa bal wixii ay iyadu bixin karto ayay ku dadaalaysaa si gurmad loo sameeyo weli xukuumadda somalilan wax gurmad degdega ah noo soo gaarsiin dadkii ayuunbaa isxilqaamay oo iyagu sameynaya inay aakuleyn iyo gurmad ay u sameeyaan dadka shacabka ilaa iyo haatanna weli intaasi dee farikama badno oo dadka waxba uma qaban karto waayo waxa ka badan baahida jirta ayaa ka badan waxa dadka loo geenayo cunooyinka kala duwan sida beriiska iyo baastada waxyaabaha caynkaasi dadka galbeedka abaarta haleeshay run ahaantii isaga sheegaya ay diideen iyaga oo ka doorbidaya inay cunaan timirta dudka iyo biyaha maadaama waxay cuntooyinka kale ay ku karsadaan aanay jirin biyo ma jiraan abaartu runtii saameyntiisu aad bay ugu yeeratay gobolka awda dhase dadweynaha reer muuramo ayuunbaa haada gurmad deg dega sameynaya